أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون bismillaahi araxmaani araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kulanti wanaagsan dhegaystayaal meel walboo aad naga maqashaan ku soo dhowaada barnaamijka diiradda jimcaha oo jimco walba hadahan oo kale aad ka maqashaan warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan alaaba barnaamijka waxaanu ku soo qaadanaa mowduuc muhiim ah hadduu allaha awood lihi ogolaado toddobaadkan waxaan ku falanqayn doonaa waxyaabihii ugu waaweynaa ee sannadkii lasoo dhaafay ee kun afar boqol afartan iyo kow ka dhacay soomaaliya amaba cilaaqada la lahaa waxaa barnaamijka nagala qaybgalaya dhotor xanifi cabdisheekh aadan oo ah falanqeeye arrimaha siyaasadda waa mar kale iyo barnaamijka diiradda jimcaha أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون
waa hagaag dhegaystayaal meel walbo aad joogtaan mar kale waxaanu hawadeedi ka leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu waa labada bisha muxaram kun afar boqol afartan iyo labo waa sannadka cusub ee hijriga waxaa inaga dhammaaday usbuucan bartamihiisii sannadkii kun afar boqol afartan iyo kow sida horudhaca aad ku maqasheenna waxaan barnaamijka ku lafaguraynaa waxyaabihii ugu waaweynaa ee ka dhacay soomaaliya amaba cilaaqada la lahaa ee caalamiga ahaa ha yeeshee intaanan falanqayntaasi u gelin waa warbixin aan dhacdooyinkaas ku soo koobayno waxaana halkan inooga soo jeedinaya maxamed cali aadan sannadkii kun afar boqol koob iyo afartanka waxyaabihii soomaaliya ka dhacay ama saameynta ku lahaa waa ay badan yihiin waxaase ugu weyn dhowr qodob sannadkaas waxaa dunida ku soo biiray cudurka korona oo ah xanuun asalkiisa ka soo bilowday shiinaha kaasoo ku baahay waddamada caalamka soomaaliya waxay ka mid tahay meelaha uu soo gaaray korona waxaana kiiskii ugu horreeyey laga helay xerada xalane oo ah taliska ciidamada shisheeye inkastoo uusan dadka aad ugu baahin haddana dhimashooyin ayuu sababay cudurka wuxuu ka mid ahaa ilaa iyo haddana ka mid yahay waxyaabihii saameynta ku lahaa bulshada sannadkaas bishii safar kowdeedii waxaa soomaaliya ka dhacay weerar nuuciisa cusub yahay kaasoo lagu qaaday xerada ciidamada maraykanka ee belidoogle ee shabeellaha hoose kaasoo in ka badan boqol iyo labaatan looga dilay filim ay soo saartay mu'asasada alkataa'ib waxaa ka soo muuqanayay raggii weerarkaas qaaday oo uu la fadhiyo sheekh abuu cubayda amiirka xarakada mujaahidiinta al-shabaab islamarkaana kala dardaarmaya inay sugaan howlgalkooda tobankii bishii jamaadul awal ee sannadkii kun afar boqol koob iyo afartanka waxaa kale oo ay xarakada mujaahidiinta al-shabaab cagta marisay xero ay ciidamada badda ay maraykanka ku lahaayeen laamu oo lagu magacaabo kaamsiimba halkaas waxaa maraykanka looga dilay toddoba iyo toban askari oo ay ku jireen duuliyayaal diyaaradeed iyadoo laga gubay gaadiid milatari oo ay ka mid yihiin toddoba iyo toban diyaaradood maktabka warfaafinta ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa dhacdada kadib wuxuu si deg deg ah u soo baahiyey sawirada wixii xerada ka dhacay waxaana ugu badnaa diyaaradaha oo gubanaya maadaama lasoo bandhigay muuqaalada maraykanku wuxuu awoodi waayey inuu wax badan ka inkiro khasaaraha sagaal iyo tobankii rajab ee sannadkaas waxaa soomaaliya ka dhacay shirkii ugu weynaa xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa qabatay shirweyne wadatashi ah oo looga arinsanayay jihaadka ka socda bariga afrika kaas oo ay ka qayb galeen mas-uuliyiin sarsare culimo salaadiin iyo qaybaha kala duwan ee bulshada shirkan oo socday muddo shan maalmood oo xiriir ah soona gabagaboobay sagaal iyo tobankii bisha rajab ayaa waxaa si sharci ah diiradda loogu saaray dowladda federaalka dastuurka ay ku dhaqanto iyo arrimo kale oo ay ka mid yihiin doorashooyinka dimuquraadiga ah kulanka uu goobjoog ahaa amiirka xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa waxaa looga tashaday arrimo kale oo ay ka mid yihiin duruufaha ay wajahayaan muslimiinta gobolka duulaanka milatari kan dhaqaale iyo midka akhlaaqeed ee shisheeyuhu wado iyo marin habaabinta ay bulshada kala kulmayso kooxo kala duwan oo u nasab sheegta islaamka ugu dambayntii waxaa kulanka laga soo saaray fadwo iyo bayaan guud wuxuuna ku soo idlaaday jawi aad u qurux badan laba iyo labaatankii shawaal kun afar boqol koob iyo afartanka waxaa dalka jabuuti ka furmay shir ay soo qaban qaabisay dowladda maraykanka oo la isugu keenay madaxda dowladda federaalka iyo kuwa somalilan shirkan oo ay ka qayb galeen madax ajaanib ah oo ay ka mid yihiin safiirka maraykanka donald yamamoto iyo ra-iisul wasaaraha itoobiya ayaa waxaa ugu dambeyntii laga soo saaray bayaan iyadoo la magacaabay guddiye ka soo shaqeeya dhaqangelinta qodobada guddiyadaas halkee bay ku dambeeyeen hadda ma shaqeeyaan waa su-aal aad la isku weydiinayo sannadkii kun afar boqol koob iyo afartanka waxaa dowladda federaalka hareeyey khilaafyo ilaa ugu dambeyntii la eriyey xasan cali khayre oo ah ra-iisul wasaaraha taariikhdu markay ahayd afartii bishii inaga dhammaatay ee dulxajah saddex iyo labaatankii dulxajah kun afar boqol koob iyo afartanka imaaraadka carabta iyo yuhuudda ayaa kala saxiixday heshiis kaasoo dalalka uu saameeyey ay ka mid yihiin falastiin iyo soomaaliya waana heshiis ay ilaa iyo hadda hadalhayntiisu taagan tahay ugu dambeyn toddoba iyo labaatankii bishii dulxajah ee sannadkii kun afar boqol koob iyo afartanka waxay mu'asasada alkataa'ib baahisay filim mug weyn kaasoo ka mid noqday waxyaabihii ugu saamaynta badnaa sannadkaasiiba bishii u dambaysay filimka oo soo bandhigay ciidamo itoobiyaan ah oo cagta la mariyey kadib markii ay iyaguna dad maati ah laayeen ayaa aada ugu baahay caalamka kaasina wuxuu ahaa maxamed cali aadan oo inoo soo koobayay dhacdooyinkii ugu waaweynah ee sannadkii lasoo dhaafay kun afar boqol koob iyo afartan aan markan soo dhoweeyo doctor xanifi cabdisheekh aadan oo barnaamijka marti inoogu ah ditore marka hore soo dhowow assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu wacalaykum asalaam waraxmatullaahi wabarakaatu waa dhowahay sida aada warbixinta kula socotay amaba aad si guud ahaaneed uga warqabto aad bay u badnaayeen ee dhacdooyinkii sanadkii lasoo dhaafay ee kun afar boqol koob iyo afartan waxaa ka mid ahaa oo aan ku horeynaynaa cudurka corona weliba waxaa tahay dhakhtar ee dhanka daawada iyo kimikada horeyna waad uga hadlaysay xanuunkaas cudurka corona sidee buu kusoo bilowday soomaaliyase markaad eegto hadda ilaa iyo xilligaas inteebay la eg tahay saameyntiisa بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أما, أما بعد آه إلهي بقى ما أسكر سبحانه وتعالى آه سنة عصبنا إلهي وحن كبرينا مد خير خبا ومد مسلمين تبرواقو يقول إن نسر وهر سيدا إن إلهي صابنا ولي سبحانه وتعالى هدي أقول موضوع عذرك كورونا آد بالوغة ديركسين هاي وعذر faafa oo safmareen ah oo aada u khatar badan oo china ka bilowday caalamka oo dhan ilaa laba boqol iyo todobaatan wadana waa gaaray marka wuxuu ahaa cudur maaragtay si marka laga fiiriyana ilaahay subxaana wa tacaala ciqaab uga dhigaya gaalada si marka laga fiiriyana la tusaya bini-aadanka tabardaradiisa waa cudurka keliya ilaa hadda maantadan aan loo haynin wax daawo ah marka laga reebo daawada islaamka ah aysan u haynin gaaladii wax tallaal ah oo ay kaga hortii karaan marka cudur wuxuu ahaa aada iyo aada u saameyn badan jina uu ka bilowday si degdegu ku faafay talyaanigu kusoo xigsaday saas buu usoo socday maraykanka yurub ingiriiska kulli saas u wadamara meel uusan caalamka tegay ma jiro si kooban haddaan u hadal marka cudurkaas maantadan la marayo meelaha hadda ugu dana wadamada ugu dana waa maraykanka boqolkiiba sagaashan wadamadii gaalada ahaa ayuu ilaahay ku asiib subxana waa tahay soomaaliya markaan eegno dabcan cudurku wuu soo gaaray maxaad ku qiimeyneysaa soomaaliya iyo siduu ugu faafay iyo fikirka ay ka haystaan dadka soomaalida ah soomaaliya sida horta kusoo gaaray dadkan diyaas baraha meelahan ka yimida keenay xamaroona u badnaa kiiska ugu horreyna waxaa laga helay xeelada xalane oo gaaladaas ay ku aruursan tahay oo wax kontaroola aysan jirin wax caafimaadkooda baara aysan jirin runtiina waxaa u malaysaa sidii la rabay loolama macaamalin sidii nidaamka ahaa ee dhakhaatiirta adduunyada yaqiinay oo wadanka in la karantiino wada magaalo la karantiin laguma dhaqmin waxyaabo iska cashwaa'i ah iyo waxyaabo dadka lacag looga raadsanayo wax waxay iska noqdeen maaragtay foolxumo ayuu ku dambaysay hal meel oo keliya xamar ah ka jirto wax lagu baarayay oo sheybaar ay wax keeneen bahalka wuxuu iska noqdo wax ganacsi laga dhigo lacag lagu raadsado hadda la yidhahda maaragtay qofkii baxaana waxaa laga rabaa soddon doolar qofkii soo galaa soddon doolar wixii waxay iska noqdeen wax oo halkee looga qaadaya lacagtaas qofka eeraboorka looga qaadaya eeraboorka compulsory waa qof kasoo hadda ama baxaya ama soo gelaya soddon doolar qofka ama ha qaba ama isu qabin ama ha isbaar ama isbaarin waxyaabaha qosolka maalidan la yaaba waxeed qof baa waxaa la yidhi waa laga baaray soddon doolar baa laga qaatay marka diyaaraddii waxaa dileed ku dhacay beriyaha bixiisana la yidhi beri markay soo laabtana waxaa leeyahay haddana waa lagu baarayaa soddon doollar kala bixinaysa qur-aan uu shalay ay baarteen diyaaradayda bukinkii dib u dhacay see wada ma jirtaa soddon la qaadan marka wuxuu iskaga dhammaada wax la iskaga qaraabto oo hay-adahaas wax looga raadiyo oo gaalahaas lagu raaligeliyo mooyaane wax sidii tradmentigii loogu talagalay ama nidaamkii loogu talagalay loo raaca ma ahayn dowladda federaalka ah iyo maamulka somalilan oo kale ee dabcan way ka hadleen koroonaha waxay sheegeen in ka nidaam ahaan uu saameyn ku yeeshay miisaaniyadoodii dhanka kale haddaan usoo gudubno xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay ka talisaa gobollo badan wilaayaadka islaamiga ah waxaa looga dhawaaqay guddi cudurka koroona qaabilsan howlo ayaa la qabanayay qiimeyntaada maxay tahay bismi illaahi raxmaan raxiim runtii marka cudurka intuu jayno joogayba si wanaagsan baa looga qeyb qaatay wacyigelin fiican baa la sameeyey sida xarakada ay uga fikirayso amniga ummadda ay uga fikirayso maaragtay jiidadka inaa isbaaro la dhigana dadka la nabadgeliyo ay uga fikirayso ummaddan inay nabad iyo ammaan ku noolaato in uga fikirayso caafimaadkooda in laga shaqeeyo ilaahay baryadiisa iyo tawakalkii alle subxaana wa tacaala maadaama cudurku iska aha cudur hargabka caadiga uu loo lagu qaldi karo ilaahay waa saqiri subxana wa tacaala waxyaabaha runtii marka aniga aada ii saameeyey oo markaa mutaabaceynaya ama maaragtay akhbaaraad ka soo dhacay waxyaabaha iigu murugta badnaa waxay ahayd dadkii muslimiinta ahaa gaar ahaan soomaalida ahaa ee yurubta iyo maraykanka tagay ilaahay ku asiiba subxaana wa tacaala sidii loola dhacmay foolxumadii meesha ka dhacday janaasa la-aantii sidii gaaladoo kale inta kartoona lagu rido ama lagu rido maaragtay qafas lagu tuuray aad bay dadka runtii uga cawdeen qabrigii inuu lacag noqday aad baa loo rafaaday waxay caloolxumo igu abuurtay maaragtay qof kastoo damiir laho dibadda joogo inuu ka go-aansado inuu waddankiisa ku laabto halkaa ilaahay ku caabudo subxaana wa tacaala intii maaragtay qabri gaala lala geli lahaa maanta dad waxaan lay sheegay oo maarata runtii xitaa lasoo gudbiyey si jamaaca jamaacaha gaale iyo muslim waxay noqdaanba inta lagu rido hal qafis meel lagu wada rudeeyey aad baan uga murugooda runtii waxyaabaha ay murugiley ka mid tahay taasna waxay igu baraarujinaysaa in ummadda soomaaliyeed aan ku baraarujiyo in laga soo hijroodo waddamada gaalada in maaragtay meydkaadii iyo qabrigaadi maanta qabri gaala la agdhigo oo gaalo aad maaragtay lagula duugo waa nasiib darrada jirto ninkuu ilaahay ka badbaadiyna maanta wixii ka dambeeyo inuu ka tashto maalinleed waxaan la yaabay qabriga maalinla weyn ninbaa ka hadlayay australia qabriga oo keliya sideed kuna lagu gataah yidhi labada mitir ee qabriga waa sideed kun oo dollar uu yidhi marka waa murug iyo maarata iyadoo awal ciyaalkii baaba'een oo akhlaaqdii baaba'day oo naagihii carruurtii raggii kala tageen oo jumaykaan iyo balaayi jini la guursaday haddana maanta intii yareeda dhimashadaada in qabrigaada maanta qabrigaa lagula daro waa nasiib daro marka taasaan runtii aad ii walwalgelisay waxyaabaha korona raadkii ugu reebeen ka mid tahay ilaahay subxana wa tacala ummadda ha ka soo celiyo waa tahay qodobkan waan soo xiraynaa korona hadda caalamka miyuu sii faafayaa mise wuu soo gabaabsiiyaa wallaahi runtii marka si loo fiiriyo mararka qaarkood inuu sii faafaya ayaa u malaysaa oo soo laba kaclaynayo maxaa yeele waxay ku xiran tahay environmentiga ama xiliyada la gelayo cudurrada qaarba xiliya bay ku kobcaan ay ku bataan xiliyada qabowga markii lasii galaba maraykanka ugu daran hadda xiliyadii qabowga la galay aad buu usii kacayaa waa sii labalaabamaa sii labalaabamayaan meelaha qaarkood inay kasoo yaraanayaan u malaysaa laakiin weli fadhi kama qodna waxaasay muhiimadda mudan in la xuso u baahan ilaahay fadligii subxaana wa tacaala gaaladii ummaddan wareerinayso dhan ilaahay dhaqaalahooda waa ku baabiya halkaas maarata dhaqaalihoo dhan baa eber noqday waa la fadhiistay sagxaddaa la tagay meel hoosaa la tagay dhibkii muslimiinta lagu hayay waa la dareemay xitaa nafis bay ummadda islaamka ah dareentay marka dhaqaalihiina waa ku baaba'ay maanta sagxaddaa la wada jiifaa maanta nin shilin shilin sii kale ma laha deyn baa la wada qaatay marka korona weli waa socdaa ma dhammaanin ilaahayna waxaan ka barinaa subxana wa tacaala inta muslimiinta dhib ku hayso inuu ilaahay u ziyaadaan ka barinaa subxana wa tacala dhaqaalahoodana ku baabi'iyo ayagana ku baabi'iyo ilahi subxana wa tacala inta muslimiinta ilahay ka badbaadiya subxana wa tacaala waa tahay intaa ayaan ku xiriynaa ee cudurka corona waxaan gelaynaa qodobka inoo xiga
allaha tabaaraka wa tacaalaa wuxuu maanta idiin doortay diinta alla subxaana wa tacaalaana dhiiggiinna ugu nusbaysaan ummadda muslimkaana dulliga uga dulqaadaan goobta aad ku socotaan oo maanta ku jeedaan oo aad u qalab qaadanaysaan oo u diyaarsan tihiin oo waxba hadda idinkaga dhignayn oo muslimiinta wixii tabantaaba ah oo idin tabantaabin karaa idin tabantaabiyeen oo wax annaga intaas ka badan oo ilaahay aan ku caabudayno oo aanan haysan aynan jirin goobtaasi waxaa weeyaan waa goobta aad ku socotaan waa xerada ugu weyn ee maraykanku ku leeyahay soomaaliya
wahagaad doctore codkaas aad maqlayso een, adiga iyo dhegeystayaasha waa sheekh axmed cumar abuu cubeyda amiirka xarakada mujaahidiinta al-shabaab xilli uu sagootinayey ciidankii weeraray xerada balidoogle ee shabeellaha hoose oo saldhig u ah ciidamada maraykanka ee kusoo duulay soomaaliya ee kowdii bishii safar kun afar boqol afartan iyo kowdii oo ku asteysneed soddonkii bishii sebtembar ee laba kun iyo sagaal iyo tobankii dhacdadaas maxaad ku qiimeynaysaa Ee, dhacdadaas runtii waxay dhacdooyinka ugu waaweyn ee bariga afrika ka dhacay ilaahay fadlihi subxaana wa tacaala Ee, waxay ahayd duulaan si heer sara loo soo abaabulay ilaa la gaarsiiyey maaragtay amiirka allah xifdiyo xaraktu shabaab mujaahidiin abuu cubeyda xafidahullah inuu isaga ahaa shaqsiga maaragtay balaanka iyo dejinta iyo taba- ee, qorsheynta iyo sagootinta ilaa laxdada ugu dambeysa raggii dhaqaaqayan oo isaga garab taagnaa oo tawjiihaadka siinayay marka waxay kutusinaysaa in meeshaas ay ahayd meel aada iyo aada maaragtay ee loo soo abaabulay waxayna kutusinaysaa in laga baxay ee dagaalkii ee wakaalada ahaa ee ee amisom amisom iyo sheekadaan iska soo dhammaatay caluul us iska soo dhammaatay wixii maalka bixinaya lacagta bixinaya maanta inay xabadda gaarayso maraykankii ah baasha waxaa la iskala baxay maaragtay ee dhufaysadii oo maaragtay lagu juray waa la iskala baxay dagaalkana marka mubaasharo noqday haddeer waxay keenaan taqdiid kaleeto iyo qaab kale ku cararaan iyo qaab kale ku baxaan ayay hadda ka fikirayaan laakiin dhacdaas waxay ahayd dhacda si heer sara loo soo abaabulay ilaahay fadligii subxaana wa tacaala maraykana aada buu ku jibiyey khasaaraha runtii inta walaalaha ay noo xaqiijiyeen boqol iyo labaatan korbi uu dhaafayo maraykan ah inta lahu ma ahan afrikaanka kale iyo dadka kale kuma jiraan inta diyaarada gubtayna ilaahay baa garanay subxaana wa tacaala oo laga dareemay xitaa dhaqdhaqaaqoodii iyo kibirkoodii iyo booraqlayntoodii iyo habeendegoodii iyo meelaan ku duulaynaa iyo shakada iska soo xirantay ilaahay fadligii subxaana wa tacaala marka waxay kutusinaysaa in gaal meel kastuu ku yimaado iyo si kastuu u yimaado haddii ilaahay loo tala saaro subxaana wa tacaala in layska celi kara kutusinaysaa waa tahay ditore marka weerarkan beledogle saameynta uu lahaa caalami ahaan ee maxaad ka odhanaysaa runtii eh, saameyn weyn buu ku lahaa dagaalka belidogle ee saameyn weyn oo xoog leh buu ku lahaa waxaan xasuustaa oo idaacadaha laga sii dayna qof walba la socdaa adduunka oo dhan waa lala soconaya gaar ahaan ragga mujaahidiinta caalamka meel kasta ay joogaan geeska gees hambalyaa loo soo diraya xarakatu shabaab mujaahidiin loo hambalyeynayay maraykan siay u galeen siay u laayeen taqdiidkooda siday sameeyeen siday maaragtay u qorsheeyeen waxaa laga helay maaragtay ilaahay subxaana wa tacaala fadligiisa ummaddii oo dhan farax baa qalbigeeda gala maaragtay aad baa loogu farxay waa loo soo hambalyeeyey tahniyaad iyo barqiyaad iyo qoraalaa lasoo diray oo nin walba mujaahida meel kastoo caalamka ka joogo habeen walba waxaa imaanaya hambalyo laga soo diray jamaacada islaamka marka waxay kutusinaysaa dadka muslimiinta inay jasad waaxid yihiin haddii mid farxaan kulligood ay farxayaan haddii mid muroowana mid kale ay muroowanaya marka hambalyo fiican bayd ilaahay fadliyi subxana wa tacaala waa tahay amiirka xarakada mujaahidiinta al-shabaab dhacdadaasi hadal dheer ayuu ka yiri qayb ka mid a waxay ahayd garnaqsi ee qaybna maraykanka ayuu fariin ugu dirayey marka aan dhegaysanno qayb ka mid ah kelimadii sheekh abu cubeyda haddaba waxaan idinku baaqaynaa inaad ciidamadiinna kala baxdaan dalkeenna joojisaan duqaymaha arxandarrada ah ee aad ku haysaan maatideenna iyo carruurteenna inaad joojisaan tababarrada iyo taakulaynta aad u fidisaan dowladda riddada ah inaad sii daysaan maxaabiista muslimiinta ah ee aad dulmiga ku haysataan albaabadana u xirtaan saldhigyada militari ee dalka aad ka hirgeliseen iyo xabsiyada qarsoodiga ah ee aad ku leedihiin soomaaliya dadkeennana aad ku dullaysataan inaad joojisaan boobka khayraadkeenna iyo la dirirka diinteenna inaad joojisaan taageeridda dowladaha duulaanka ku ah dalkeenna hurmudna ay ka yihiin ethoobiya kenya jabuuti iyo ugandha haddaadse diiddaan waxaad ku bishaaraysataan waxaadka allaah ee ah inaad jabi doontaan hantiduunana baabi'i doonto ummadda islaamkana iyo gumaysigiinna iska dulqaadi doonto hadafka koowaad ee aan beegsanaynana aad tihiin qaala allaahu tacaala ina aladiina kafaruu yunfiquuna amwaalahum liyasudduu can sabiili illaah fasayunfiquunaha humma takuunu calayhim xasrah humma yuqlabuun waaladiina kafaruu ilaa jahannama yuxsharuun maalin aad dullaysan tihiin ayaad ku baraarugi doontaan xaqiiqada ka jirta fagaaraha dagaalka waxaana tusaale dhow idinkugu filan jabka iyo hasiimada aad kala kulanteen afghanistaan idinkoo dulaysanna aad raadinaysaan sidaad uga bixi lahaydeen khuraasaan dagaalkii aad ku soo qaadeen islaamka labada kun iyo kowdii ayaa noqday dagaalkii ugu dheeraa abid ee aad gashaan dhaqaalaha ugu badanna aad ku bixiseen welina dagaalku ma dhammaan dhiigbaxuna wuu idinku socdaa taariikhda dhow ee soomaaliya markaan dib u milicsanno dagaalkii iyo darirtaad nagu hayseen maxaad nagala kulanteen waxaad na go'doomiseen dayoorada nagu goobayseen duqaymo nagu garaacayseen dabinno qoolayseen dabadhilifyo soo dirayseen hadba dhinac nooga keenayseen waxaad maamul riddo soo dhisayseen dhaqaale ku bixinayseen been dhaaranayseen waxaad ciidan isku dhafayseen fulay dhiirigelinayseen khibrada isdhaafsanayseen xelal kala dhexlayseen waxaad ku dhadhabayseen dhaaxaaba ku taamayseen ma idin dhaboobeen wax miyaad ka dheefteen mise dhabanahaysi iyo waxay idinku noqotay dhalanteed aan waxba laga dheefin dhaaxaan idiin dignoon lahayn waray duulyahu dulmiga naga daaya diinteenna noo daayo nooga baxa dalkeenna dhaaxaan idiin lahayn waray jooga kibirkiiyo isqaadqaadka qooma maaxigaya dhaaxaad dhagar maleegteen digninteenna dhayalsateen dhagaha ka furaysateen dhawooyi maayo tidhaahdeen dhaaxaad lahaydeen islaamka awood ku muquunsho ummadda addoonsado islaamka dabargooyo damiya nuurkiisa dhaaxaad lahaydeen dimuquraadiyad hirgeliyo dalka qaybiyo dadka diinla'aan dhiga dhedhamiya maantaad hesheen waxaad naga sugayseene qurquriya idinkaa qooshtay sun iyo waabay ah guracnaantii iyo maagga iyo labagardaymoodka gebgebtu iyo iswaalka iyo saska iyo goodigu faanka galoof ololka way leeyihiin qabiyo guulguule dagaal laysu soo galay haddii gaylanku isdhaafo galaayuus qaboonnada horay gabarucleeyaane hadhowbay sidii guunyo nugul gebi dhacleeyaane marka runi runteed geyduway gamashi dhiiqaane gegsi male haddii loo cuskado gumac iyo tawxiide haddii laysu sii giijo way galangalcoobaane gadaal bay u laabtaan haddii good ku soo baxo eh weligoodba guul kalama tegin meel garaad jiri ah jabka ciidamadiinna soo gaara inaad dafirtaan dabci waad u leedihiine dadkay ka dhasheen darxumada saaka haysata iyo qoomamada ay la nool yihiin allow yaa ka waraysta dib u xasuusta jabkii aad soomaaliya kala kulanteen saddex iyo sagaashankii markii ciidankiinna lagu laayay muqdisho bakhtigoodina lagu jiiday oogadoodii caddayd siday ciiddu u feenatay itaal darridooda ictiraafi maayaana kilinton ka waraysta niman aan u diirnaxayn baa helaya kuwiinnii goobta xaadire iyo xulufadii la socotay jabkay nagala kulmeen weyddiiya xogta idinka dahsoon si dhab ah u doondoona dagaalkuna weli waa bilow belidooglana waa farriin idinku socota ee naga guddooma allah ayaan idiin tala saarannay allaahu mawlaanaa walaa mawlaa lakum waa hagaag waa qayb ka mid ah hadalkii amiirka xarakada mujaahidiinta al-shabaab uu ka yidhi weerarkii weynaa ee bellidogle halkaa ayaan ku soo xirnay dhacdadii bellidogle markanna waa qodob kale ama dhacdo kale oo sanadkii kun afar boqol koob iyo afartankii dhacday wuxuu sidoo kale allah subxaanah wa tacaala mujaahidiinta waafajiyey inay weeraraan xeraday ciidamada saliibiyiinta maraykanku ku lahaayeen deegaanka mandabey ee ku taalla gobolka laamu ee kenya xeradaas oo ahayday xero ay saliibiyiintu kaga soo duulaan muslimiinta ku nool wilayaadka islaamiga ah ahaydna halka ay ka soo kici jireen diyaaradaha basaaska ah ee wilayaadka islaamiga ah habeen iyo maalinba dul heehaabaya kuna howlan raadinta cawraadka iyo siraha muslimiinta allah subxaanah wa tacaala wuxuu u fududeeyey in koox yar oo ka mid ah dhallinyarada mujaahidiinta kuwaas oo ka kooban dhammaan bulshada muslimiinta ah ee bariga afrika qaybaheeda kala duwan isuguna jira muhaajiriin iyo ansaar inay weerar kula jarmaadaan xeradaas halkaas oo allah subxaanah wa tacaala gacmahooda ku cadaabay saliibiyiintii maraykanka dulliga hasiimadana uu ku dhadhan siiyey wixii agab iyo hanti iyo diyaarada ay lahaayeenna ku burburiyey quluubta muslimiintana ku qaboojiyey qaala allahu tabaaraka wa tacaala qaatiluuhum yucadibhum allahu biaydiikum wayukhsihim wayukhsihim wayansurkum calayhim wayashfi suduura qowmin mu'miniin waa hagaag codkaas aad maqlaysaan dhegaystayaal waa afhayeenka xarakada mujaahidiinta al-shabaab sheekh cali maxamuud raage sheekh cali dheere waxa uga hadlayey weerar culus oo xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay ku qaaday xero ciidamada badda ee maraykanku ay ku leeyihiin kenya laamu waa xerada kamsimba taariikhdu markay ahayd tobankii jamaadul awal ee sanadkii kun afar boqol koob iyo afartan oo ku beegnayd shantii januari laba kun iyo sagaal iyo tobankii ditore ee weerarkaas isna waxa uu ahaa mid aada u culus oo xeradaasi cagta lagu mariyey maxaad ku qiimeynaysaa runtii dhacdaas ayadana waxay dhacdo weyn oo caalamka dhan maaragtay ee lagala socday ee ilaahay fadli subxana watacaala mujaahidiinta uu u suurageliyey in markaan la iskala baxay wadanka gudihiisa ee meesha laysku dirirayo ay tahay kenya gudaheeda ay tahay caalamkao dhanna uu ku argagaxay oo maaragtay maraykanka ilaa maaragtay kongareeska ay ka qudbeeyeen raggii saraakiisha ahaa ee la qaado waayo see ku dhacday maaragtay adinkoo intaasu difaacya haysto oo kenyaati ugu wareegsan yahay oo intaa xero ku jirtiin oo intaas raadara hayso intaas diyaaradaha haysto intaasu isgaariin haysto see ku dhacday la isweydiiyey oo ay kusoo gabagabeeyeen maaragtay ee waxa naga hoos kacay waa gara weyne maaragtay qaarkood yaraadeen hurdaana la tagtay yaraadeen wax aan macno lahayn ay ku hadleen ku taafi ah maaragtay marka arrinkaas wuxuu ahaa arrin dhacwada weyn ahayd aad iyo aad u saamaysay adduunka laga fiirsaday sawiradii diyaaradihii oo la burburinayo raggii kor taagan calankii raayada islaamka meesha laga taagayo caalamka waxay ku noqotay mucjiso maaragtay waxaa la ogaaday ducfiga iyo tabardarrada iyo daciiftinimada iyo waxaan maraykana meel kasta jooga iyo adduunyuhu la socdaa iyo raadaro kaa fiirsanaya iyo droonaysaa waardiyeynaysa waxaasoo dhan marka laysla tago iimaan iyo caqiido marka layska tago waxaa inay been noqonaysaa la caddeeyey fariin fiicanna waa id runtii arrinkaas dhacdadaas aniga aragtideeda runtii waxay ahayd fariin aada u fiican oo maraykanka loo diray dhowr qodob oo muhiim ah oo fariimahaas ka mid a markaan waxyar idinka sheego runtii waxay ahayd fariin ah ee marka koowaad maraykan meel kastuu jooga inuusan hurdo ku ladanaynin waxay fariin u ahayd oo kaleeto argoosi laga aargoosanaya xasuuqii dadka muslimiinta soomaalida si gaar ah oo ugu garaacay dadkii reerbaadiyaasha ahaa dadkii masaakiinta ahaa dadkii jirib lagu laayay ganacsatadii lagu laayay maaragtay kunya barow dadkii beerahooda lagu laayay xoolihii dadkii laga laayay in loo aargudayay oo la tusinayay dhiigga maraykanku inuu hadar yahay oo wax qiimaa lahayn wax qiimaa iyo wax difaaca kale is lahayn baa baraatika loo tusinayay mar aan dhegaysanayay idaacadaha laga soo daynaya maaragtay idaacadooda maaragtay haweenkii maraykanka oo oynayo raggoodii meesha lagu laayay naag baa waxay dhahaysa aniga wiilkayga been buu ii sheegay afrika ma aadaanu yidhi soomaali ma aadaanu buu yidhi ma isku ogeyn baytir way iska oynaysaa idaacadooda ka soo daynayaan waxaa la tusinaya marka fariin loo dirayo dadka aa laynaysaan dad bay leeyihiin ogaada dad bay leeyihiin ogaada oo idinka aargudana meel kastoo aad joogtaan marka xisaabta dib baa lagu noqon doonaa wiil dambe oo soo boraxlay doono oo soo fagfaka doono haba yaraatay inaysan jirin bay ku tusinaysaa in xisaabta dib loo laabto war waxaan anaga ilmahayni haddii la laayay dadkii aa kaca ummaddii aa kacaye markaan in maaragtay loo diro soomaaliya dadka ka shaqayna laga dhigo wax wacilada lasoo aruuriy iyo waxaan qashiqubka laga keenay iyo waxaan dhalashooda aan la aqoonin iyo sida hadda ala socotaan midkaan la yihahdo ee haysto ee u jooga maraykanka soomaaliya yamamota midka jooga ee waa jabanis wacel waaye wax dhal lama yaqaano maraykan uu iska sheegtaa midkan african comka haysto diyaaradaha waxaan ummadda ku laynay ee jooga african com u jooga ee jabuuti u jooga ee gaalka ah dhalashadiisa dhan waa u celaa la yidhi ayagaa qora washington bos jariidadooda ay ku qorantaan ka akhriyey marka waxaa la yidhi go-aan waxaa la gaaray looma ooyaanka weceladii meelaha ku dhashay iyo kuwii lagu dhalay maarata maraakiibta gudahooda lagu dhalay iyo waxaasa loo diraa laakiin marka xabaddu waa soo kululaatay weceladan insha allahu tacala waa iska dhammaan doona wax dhibaata ma laha waa hagaaga intaa waxaan kusoo xiraynaa weerarkii mandabay dhegaystayaal weli waxaan dhex maquuranaynaa barnaamijka diiradda jimcaha oo maanta aan ku falanqaynayno dhacdooyinkii ugu waaweynaa ee sanadkii kun afar boqol koob iyo afartankii ka dhacay dalka soomaaliya iyo waxyaabihii kale ee cilaaqaadka lalahaa ama dalka ha ka dhaceen ama dibadda markana waxaan gelaynaa qodob kale oo ka mid ah waxyaabihii ugu waaweynaa ee soomaaliya ka dhacay
bayaan ka soo baxay shirka wadatashiga arrimaha jihaadka bariga afrika taariikh saddex iyo labaatan rajab kun afar boqol afartan iyo kow hijriya qaala allahu tacaalaa faqaatil fii sabiili illaahi laa tukallafu ilaa nafsak waxarid lilmu'miniina casa allahu an yakufa ba'sa aladiina kafaruu wallahu ashaddu ba'san wa ashaddu tankiila kadib muddo shan maalmood ah oo uu kulan ballaaran oo wadatashi ah u socday xubno kor u dhaafaya boqol oo kala mathalayay bulshada muslimka ah qeybaheeda kala duwan sida waxgaradka odayaasha dhaqanka culimada iyo hoggaanka guud ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa waxay dhinacyadii ka soo qeyb galay si guud u qiimeeyeen marxaladda uu maanta marayo jihaadka ka socda bariga afrika waxayna allah mahadiis aragti midaysan ka yeesheen dhammaan ajandayaashii laga wada hadlay codkaasi aad maqlaysaan waa ugaas ibraahim shaacirulislaam gudoomiyaha golaha ku-dhaqanka shareecada islaamka ee soomaaliyeed wuxuu akhrinayey bayaan ka soo baxay shirweyne looga arrinsanayey jihaadka bariga afrika oo ay qabatay xarakada mujaahidiinta al-shabaab taariikhdu markay ahayd sagaaliyo tobankii bishii rajab ilaa saddex iyo labaatankeedii kun afar boqol koob iyo afartan doctor xanafi cabdisheekh aadan waxaad ka mid ahayd ee dadkii weliba shirkaasi ka qayb galay shirkana wuxuu ka mid ahaa waxyaabihii ugu waaweynaa ee sanadkan caalami ahaan marka la eego warbaahinada iyo sida loo falanqeynayay iyo miisaanka uu lahaa ee soomaaliya iyo mandiqada marka la eego intaba shirkan iyo xilliga uu ku soo beegmay iyo dabcan macluumaadkii uu xambaarsanaa oo dhan waad la socotaa bayaankii fadwadii isagana muxuu yahay qiimeyntaada dhacdooyinka ugu waaweyn ee sanadka naga dhammaaday ayay ka mid ahay shirkii bariga afrika runtii waa shir noociisoo kale weli aan ka dhicin soomaaliya ama bariga afrikaba aan ka dhicin runtii waana shir noociisa uu saaxadda ku cusboonaa aad baan ilaahay ugu shukrinaya subxaana wa tacaala inaan ka mid ahaa raggii meesha ka qayb qaad ka qayb galay ee shirka lagu casuumay rag badan oo muddo aan is arkin oo walaalo ah oo kala maqnaa ayaa meesha ku kulmay runtii waa shir weyn oo wuxuu ahaa muhaajiriin fara badan iyo ansaar fara badan aad baan runtii ilaahay ugu mahad celinaya subxana wa tacala inaan goobjoog ahaa shirkaas aqoon-yahanadii inta jaamiciinta meesha aan ka tiri maalintii waxay ahayn dhowr iyo kontona gaaraysa konton iyo saddex baa laygu sheegay inta graduateka jaamacadaha ka soo baxay aqoon-yahanada meesha joogay mana la qiyaasi kara maaragtay ee shirka xilliga kusoo aaday iyadoo adduunyada corona laga sheegay iyadoo brobagando badan suuqa la geliyey oo ra-yo caalamka oo dhan waa isbedelay war ragga saan u shiraya roogagan cas u yaalaan maxaa beenta loo sheegayaaho waa la waayey iyo waa kala carayn iyo waa soo qabanaynaa iyo wixii la dhahay xagee ka baxeen waxaan xasuustaa shan maalmood iyo shan habeen baa niqaash iyo wadahadal iyo wadatashi iyo saraaxa la wada hadlayo iyo waxa maaragtay si wax loo xalinayo iyo shuurada muslimiinta siday tahay sida loo tashanayo maxaa qorsheena fog aan ku darsanaynaa maxaa qorsheha dhow aan ka dhiganaynaa runtii waxaa shir maaragtay aad iyo aad intaasna amiirka xarakada shabaab mujaahidiin uu dhex fadhiyey raggii meesha dhex jooga oo goobjooga ahaa oo runtii la tashanaya dadka oo ummadda dhegaysanoo ka mid ahaa runtii dad isku soo hiloobay oo muddo kala maqnaa oo intaa jihaad kuwala maqnaa jaanis isku helay waxaa cajiib lahaa oo aad ii saameeyey shirka markii idaacadaha laga maqlay ee la soo deeyey saameynta uu ku yeesho ummadda soomaaliyeed dal iyo dibadba aad baa loogu farxay dadkii aragtiyada kasoo dhiibtay markaan eegno waxaa jiray aqoon-yahan cabdirasaaq xaaji xuseen la yidhaahdo oo sweden jooga oo inta badan wax ka qora arrimaha soomaaliya waxyaabihii shirkan uu la gaarka ahaa waxaa ka mid ahaa buu yidhi wafdi ka socda beesha caalamka kamaanu qeybgelin halka shirarka kale ee soomaalida qof ajnebi ah uu dhex taagan yahay arrintaas laftigeeda ka war runtii waa waa wax lala yaaba maaragtay dadka dhan qariibay ku noqotay maaragtay shir weyn oo saan loo soo agaasimay oo hal gaal uusan joogin waxay la noqotay qariib maxaa dadka maskaxdooda waxaa qabsaday maba la shiri karo hadduusan gaal joogin uusan dhaqaale bixinaynin oo asiga ku hagaynin oo programka u samaynin ama maraykan laga wadanin ama yurub laga wadanin ama xagga laga dadka maskaxda waxaa galeba shir aysan gaalo joogin see ku dhici doonaa maba la isweydiinaba in ummaddu shiri karto masiirkooda kaadi karto marka cuquusha buuxday baa waxaa la rabaa in la furo oo la tusiyo war gaal wax looga baahanya ma lehe islaamkaa nadiifa anagaa taladeen haysan in ummadda la tusiyo waa tahay kolley shirka bayaan ayaa laga soo saaray oo xataa waxyaabihii looga hadlay waxaa ka mid ahaa cudurka corona iyo sida loo wajahayo iyo fikradda ay ka haysato xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxbarashada horumarinteeda iyo adeega bulshada iyo shisheeyaha kusoo duulay wadanka iyo sida loo wajahayo qodobo badan ayaa looga hadlay fadwada culimada marka la eego waxyaabaha ugu muhiimsanaa ee ilaa iyo hadda taagan waxaa ka mid ahaa doorashada iyadoo aad la socoto in shisheeyaha haatan ay dowladda federaalka ah ku cadaadinayaan inay qabato ee, doorasho marka ee, qodobkaas aan kasoo qabanno fadwada oo uu akhriyey sheekh jaamac cabdisalaam xukmu lintikhaabaat doorashooyinka xukumkooda doorashooyinkaas la maagan yahay ama la sheegayo in laga fulin doono dalka Eh, waxaa loo baahan yahay ama waxaa waajiba qof kastoo muslima waajib ku ah inuu ogaado inaysan banaanayn sinaba aysan ku banaanayn inuu mushaarako iyo ka qayb qaato intikhaabaadka dimuqraadiga ah waayo dimuqraadiya waa diin kufri ah oo gaalnimo sariixa ah sababtu waxa weeye macnaheedaa wuxuuba yahay sideedaba xukmu shacbi ama suldatu shacb ama tashriicu shacb wa ruknuha aladi taduuru calayhi ana alxukma watashriica wasuldata lishacbi laa lilah xukumka ay ku salaysan tahay baa wuxuu yahay ina mataqaanaa sharca- shareecada aysan lahayn shacbigu inuu shareecada leeyahay ilahayna uusan wax ku lahayn xukumka shacbiga inuu rido uu leeyahay magaca shacbigana lagu la- la- la siiyo waa tan ay yidhaahdaan marka luqadooda la fiirinayo laga ay ay- ay aynu fiirino waxay yidhahaan from people for the people to the people marka dimuqraadiya waxa weeye sidaas marka lasoo khulaaseeyo waxa weeye xukumkii cibaadadii ilaah lahaa iyo mansabkiisii in lala wareego ay la wareegaan dadkaa sharciga dejinaya rabbi lagu kufriyo sidaa un wey wax kale maha walidaalika fahiya tunaaqidu saraaxatan qowla llahi tacaala in alxukmu ilaa lilah si toosay waxay u burinaysaa aayadda ayada ah xukumka cidaan ilaahay ahayn ma leh wahaga kaasi wuxuu ahaa sheekh jaamac cabdisalaam iyo qeyb ka mid ah fadwadii kasoo baxday shirkii jihaadka ee bariga africa Eh, editore iyadoo ay sidaa tahay oo culimmadu ay go-aankaasi kasoo saareen ee doorashada haatan dowladda federaalka ee dhexdeeda aad baa la isugu hayaa shisheeyuhu waxay leeyihiin doorashada waqtigeeda ha lagu qabto xildhibaanadu waxay leeyihiin dadna ma hayno oo doorashadii ka qaybgeli kara dhulna lama hayo marka ma isleedahay ee bulshadu markan ee, baraarugu wuu gaaray maadaama ee, dowladdu ay leedahay dad doorashadii ka qayb gala ma hayno fatwada culummada iyo aqoon-yahanka ee soo saareen ee runtii saameyn weyn bay saameysay ummaddii oo dhan bal iska daahe kuwan riddada iyo gaaladan la socoto way saameysay oo waxaa la ogaaday maanta ee sheekabarleydi ahayd one man one vote aan qabanayna waxaas inaysan suurogelaynin dhulkii oo dhan inuu shabaab hayay caddeeyeen meel lagu qabto ma lahaa la yidhi maca daalika waxay ahayd fariin rasmi ah oo ummadda gaar ahaan inta ee adduunyada raacda ee balaqa yarka iyo waxaan yarka indhasarcaadka ah ee qolahan diyaas baraha meelaha ka keenan lagu wareerinaya halay doorto ee intaan halayga qaato iyo in maaragtay arrintaa ay halisteeda leedahay maxaa yeelay gaalnimo la doortaa iyo dastuur la doortaa culammadu si cad ay u sheegtay inay gaalnimo tahay diintana looga baxayo Eh, si bayaan fiican baa loo sheegay eh, waa la soconaa barnaamijyo waaweyn baa ka dhacay dadkii hore uga dhacay intaasaa u maqan oo boqolaal ka badanaa maqan oo loo dilay intaasaa ka toobad keentay oo ka soo laabatay intaasaa ballan ee cahdi ilaahay kula gashay dadku saameyn weyn bay ku samaysay marka ma dhici doonto insha allahu tacaala waa tahay isla arintaas waxaa cilaaqale leh oo sanadkaas kun afar boqol koob iyo afartan waxyaabihii jiray ka mid ahaa in boqolaal ka mid ah odayaashii xildhibaanada soo doortay iyo kuwii wax soo xulay ay ka laabteen oo ay xarakada mujaahidiinta al-shabaab een u tageen wilaayaadka islaamiga ah dowraad loo qabtay ee barnaamijkaas muhiimad intee la eg buu lahaa barnaamij aada maaragta loogu guuleystay oo ummaddana aada u farax geliyey oo muhiim u ahaa runtii Eh, bini aadamka waa dambaabayaa kulli bini aadam khata wa khayru lkhataa'uuna tawaabuun in laga soo laabto waxaan ugu baraarugo runtii barnaamij aada u fiican xarakadan runtii jazaahum allahu khayran juhdi badan bay ku bixiyeen meelo badan baa lagu qabtay gobol kastaa lagu qabtay hanti badan baa lagu bixiyey intaasna waxay ahayd rifki ummadan loo turaya in gaalnimada laga celiyo dadkana way dareemeen marka dhacdooyinka ugu waaweyn ee aada loogu farxay ee tusinaysa in xarakadu ujeedadeeda iyo jihaadku inaysan in dad layska dile ujeeddadu inay tahay dadka in gaalnimada laga reebo in gaalo la socodka iyo gaal u kaalmaynta ummadda laga reebo kii ku dhintay shalay gaalnimadiisa rajadiisa waa xunta waa liidataa laakiin kii ka badbaada maanta wuxuu dareemayaa naxariis iyo wascuu dareemayaa runtii xarakadan juhud badan bay ku bixisay ilaah ku abaal baryo culummo badan oo akufa ah meel kasta loo diray barnaamijyo waaweyn baa laga sameeyey waxay ka mid tahay dhacdooyinka aada u waaweyn ee xarakada waxyaabaha ay qabata ee lagu faano ilaahay subxana wa tacala miisaankooda ha u saaro marka barnaamij aad wanaagsan buu ahaa waa hagaag dhegaystayaal weli waxaan dhex maquuranaynaa barnaamijka diiradda jimcaha oo aanu ku falanqeynayno maanta dhacdooyinkii ugu waaweynaa sanadkii kun afar boqol afartan iyo kow oo weliba kuwoodii ugu sii saameynta badnaa aanu soo qabanayno markana waxaan gelaynaa qodob kale Dear brothers, the Horn of Africa has experienced prolonged periods of bad governance and failed leadership.
kaasina wuxuu ahaa ra-iisul wasaaraha itoobiya abiy axmed waxa uu khudbadan ka jeedinayey shir laba iyo labaatankii bishii shawaal kun afar boqol afartan iyo kow ka dhacay waddanka jabuuti shirkaas oo maraykanku uu soo qaban qaabiyey la isuguna keenay dowladda federaalka ah iyo maamulka somalilan doctor xanafi ee shirkaasi waad la socotay marka hore ee intaanan gudaha u gelin maxaa ka soo baxay maxaa ka dhaqan galay qodobadiisii bal ee qiimeyntaada iyo waxa xilligaasi kusoo aadiyey in shirkaasi la qabto kolle shirku wuxuu ahaa shir ay gaalo wadata oo si ayada maraykanka iyo etoobiyaanka wato waxaa aada loo karkarinayay in maaragtay si degdega loo qaato maaragtay ee sheeko waxaa jirta ee somalilan isku geynaynaa kadibna waa isku cunaynaa sheeko saasa wadatay shirka waxaa watay etoobiyaana watay abi axmeda watay waa ka yiri maaragtay ee waxaan isku geynayaa ee farmaajo iyo muuse bi hargeysaan geynaya u yiri ee kacdoonkii ka dhacay iyo diidmadii xoogaha dadkii wax dareemeen inkastoo si toosa laiskugu geeyo arisaba lagu kulansiyo ku wada hadleen haddana wejiga inay ummadda ka qarsadaan oo hargeysan tegana wuxuu ku noqday shacabkii baa wax dareemay dareenkaasaa la rabay in lagu baabi'iyo laakiin waxa nuxurlo haba yaraatay ka soo baxay haba yaraatay la sheegi kara ma jiro guddiyaa la sameynaya guddiyada waxay soo saareen ilaa hadda lama hayo one single hal qodob oo hadda la yidhi shirkii waxaasaan ku heshiin ama qodobadaas aqaan ilaa hadda lama hayo shirkii waa la qabtay waxbaa la sameynaa la yidhi guddiyaa la sheegaa la yidhi meeshaasaa lagu kala tagay maxaa u sabab ah marka ee in shirka iyo qodobadiisii la dhaqan gelin waayo guddiyadiina ay shaqayn waayaan maxaa u sabab ah ee runtii ma ahayn wax qorshaysan iyo wax wuxuu ahaa gaalkan abi axmed watay oo iska laablakacay ahaayeen waxyaabaha lagu qoslo waxaa ka mid ah oo runtii aad baan ula yaabana waxay ahayd shirkaas oo intaasoo soomaaliya laisku keenay oo gaalkaas dhex fadhiyo intaan noolaa soomaaliya madaxda lagu bahdilaysanayo uu ahaa teeda kaleeto waxaa arkaysaa si loogu jeesjeesayay waryaa muuse iyo maxamed wuxuuyr naga heshiiy waxyaabaha lagu yaaqyaqsado waxay ka mid ahayd waxyaabaha ka sii darnaa waxay ahayd dad soomaaliyeed oo laleeyahay waa shirayaan oo waqooyi ka yimid oo koonfur ka yimid oo sheeganaya inay madax mas-uul yihiin dhammaantood ingiriisha lagu hadlay waa ingiriis lagu hadlayaa maxaa raysa soomaali maaha meeshan ya waxay ku tusinaysaa qof walba inuu dabadhilif u yahay uu jecel yahay gaalka inuu raali garay wuxuu ka cararayaa anigu ma raaligelin karin ingiriis ma aqaan uu ka carar marka shirkii oo dhanba waxaa lagu hadlayaa waxaa arkaysaa maarata nin walba ingiriishu ku hadla war waxaa soo soomaali ma hadlaysaan soo soomaali wada shiris maxay tahay waxaa la yaab maarata shirkeennii bariga afrika ilaahay ha barakeeyo subxaana raggii ka qayb qaatay jooye waxaasoo kaleeto wax xitaa qiimo daradooda kuwaan ku tusinaysaa jooye luqadaadii aa u dhalatay oo afkaadii soomaaliga ahaa adigii soomaaliga ahaa maanta inaad ka faantid oo ka carartid dulinimadooda ducfay ku tusinaysaa inay kabaqaad yihiin inay gaalada wax soo baratay inay u shaqaynaan laakiin shirkii bariga afrika waa aragtay dad muslimiina dad walaalaa niqaashayo dad loo yeerinaynin dadaan gacanta laga haynin dadaan lagu jeesjeysaynin laakiin bariga afrika shirkoodii marka loo fiiriya midkan shurkii jabuuti shir ka xun ma soo marin soomaaliya aad buu u quality liitay ilaa haddana qof kastoo aqoon-yahan wuxuu isweydiinaya war aawa guddiyadii la saaray maxaa la soo saaray aawa qodoba soo baxay hal qodob ha soo saaran ilaa haddana ma hayo waa tahay waa tahay intaanan soo xirin qodobkan waxaad ku eedeysay farmaajo madaxweynaha dowladda federaalka ah oo kale iyo muuse biixi madaxweynaha somalilan in la bahdilay oo tusaale ahaan ra-iisul wasaaraha etoobiya oo kale uu bahdilay marar badanna saasoo kale ayaad u eedeysay adigu haddaad madaxweyne ahaan lahayd seed u qaabili lahayd abi axmed
wallaahi aniga anoo muslima abi axmed qaabilaadda aan qaabil ahaa waa inaan ka sarreeyo aan u muujiyo inuu wax liita yahay oo daliil yahay taasaan ku qaabili lahaa laakiin inaan kabaha u qaado oo ingiriish kula hadlo oo aan ka dhegeyso waxaasoo kaleeto ma suuragelayso sidaan u qaabili jirin muslimiinta waa la yaqaanaa saxaabiga jaliilka ah markuu furus iyo ruum qaabilayay siduu u qaabili jiray waa la yaqaanaa maaragtay asoo warankiisa wato seeftiisa wato faraskiisa wato ya ayuu ku mudmudayey maaragtay roogii wixii loo dhigay oo ku mudmudayay wuxuu tusinayay waxaana wax qiima aysan lahayn marka ilaahay subxaana wa tacaala dulliga ay ku nolin kaalku naguma noole laakiin qof muslim oo damiir leh oo mas-uuleh wuxuu u qaabil lahaa si ciz iyo sharaf loo qaabil lahaa waa hagaag qaybaha dambe ayaan ku sii siqaynaa sanadkii lasoo dhaafay kun afar boqol koob iyo afartan ee dhacdooyinku way badnaayeen waxaase ka mid ahaa guddoonka golaha shacabka wuxuu cod u qaaday kala noqoshada kalsoonida xukuumadda hadda jirta oo ra-iisul wasaare uu yahay xasan khayre baarlamaankana sidaan ayuu u codeeyey waxaa ogol u codeeyey boqol iyo toddobaatan xildhibaan waxaa diiday siddeed xildhibaan wax ka aamusay ma laha sidaa daraaddeed madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya sida uu farayo dastuurka kumeel gaarka ah oo in si degdega usoo magacaabaa ra-iisul wasaare iyo xukuumad waddankan gaarsiin karta fulin karta doorasho qof iyo cod ah muddadii loogu talagalay aad iyo aad umahadsantiin
codadkaasi aad maqlaysaan waa baarlamaanka federaalka ah oo sheegay inay kalsoonida kala laabteen isla markaana eriyeen xasan cali khayre ra-iisul wasaarihii dowladda federaalka taariikhdu markay ahayd afartii bishii dulxija ee sanadkii tegay kun afar boqol koob iyo afartan doctor xanafi seed u arkaysaa in ra-iisul wasaarihii xasan cali khayre uu meesha ka baxay xilli madaxweynaha dowladda federaalk uu horay u ballan qaaday inay isla joogayaan oo ay wakhtiga wada dhammaysanayaan oo saaxiibo ay yihiin sidoo kale khilaafaad aada u badan ayaa hareeyay dowladda federaalk ah sanadkaas ilaa iyo haddana wuu taagan yahay maxaad ka odhanaysaa wuxuu ahaa sanadkan ee aan ka soo baxnay sanadkii burburka iyo isnacalidda iyo iskhilaafka awalba tuugo waxay ahaayeen ku heshii ummadda inay dhacaan oo waxaa la rabay hantida soomaalida in lagu dhaco wixii waxay kasoo bilaabatay oo marka horaat lagu haliiskula galay sama ol shirkadii la dhihi jiray oo in cali khayr maaratay gaalada iyo norwiijka ay saami ugu dareen farmaajona meesha dalaal ka raadsanay waxyaaba saas oo ummadda lagu dhacay marka lagu heshiiyey xaqiiqadiina waxaa la gaaray markaan gaaladii muddada ku shaqaysanaysay ee loo camiyey loo shaqaynayay haddii waa ka kaaftoomeen markaan waxaway dameerka waa la rartaa markuu daalan mid kaleeta laga fuula sidaasaa lagu dhaqma caadiyan marka waqtigii maadaama uu gabaabsiga ahaa ee loogu talagalay in la saarnaado mid walba afar sanaa loogu talagalay in la saarnaado wixii lagu xoqo ka lagu xoqo wixii lagu dhici ka lagu dhaco dekad laga saxiixdo dhul laga saxiixdo shidaa laga saxiixdo waxa marka laga dhamaystan waxa weeye si dameer duqooboo kaleeta laamiga la iska keenaa marka hadda laami keenideeda ku jiraan waa wax la iska nacay runtiina waxaa aad iyo aad u layaabaysaa khiyaanadooda iyo isdabamareegooda iyo mid walba wuxuu ka fikiraya kan kale maalin jallaafada la hel maalin bagal raadi waxaa u badnaa hadda shirkan aada usii dedejiyey oo burburka wuxuu ahaa farmaajo wuxuu diyaarsanaya nacamlayaal adduunyada waxaa la yaab leh qof walba meel loo dhiibaa wuxuu ka fikirayaa kuu nacamleeyo mushkiladda ummaddan soomaaliya baabi'isa waa taas waay nin ka fikira ma leh aqoon-yahan yaa ummadda lagama fikir waxaa laga fakaraa yaa kuu nacamleeya yes maana la raadina meel walba adduunka qof maamula soomaalida dabeecadaasay leedahay marka ninkan wuxuu isu talagalay hanti badana ku bixi qarash badana ku bixi inuu diyaarsado maamul goboleedyada ku kacsanaada inuu kala jajabsado baydhaba asaa samaysta waa ogtii wixii ka dhacay wixii lagu sameeyey dagaaladii ka dhacay waa la socdaa hirshabeel asaa samaystay tan galmudugna asaa samaysto xoogga saaroo qoorqoorkan iyo waxaan asaa hanti badan ku bixiyo meesha geystayo wuxuu raba marka kaasa markuu meesha keensado inuu kuwan kaleeto iska dalaalo oo meesha wax ugu qayqaybiyo oo soo khayr waxaa gale hami ah maamul goboleedyada maadaama hadda ay meesha joogaan hoosta kala heshii doorashada aniga sharaxa dheh ninkaan meesha waa ka saarayna dhaha taas buu sameeyey isagoo wax siyaasada aan diyaarsanin waxna aan isku dubradinin baa waxaa la helay sirtiisa ayd maaratay inuu meesha u jooga muddo badan buu meesha joogay wax badan buu karkarinayay waxaa la ogaaday inuu maasha shirqool uu ka wado oo maaragtay maamul goboleedyada la heshiinayo farmaajona ku kacsan yahay farmaajo markuu wixii arkay isla markaasna waa ka gaarsi wuxuu wixii adiga aad diyaarsanaysay oo inta aad dhisaysid oo qoorqoor ah intii ku bixismaa adiga laga hoos bixinaya markii waa kii soo cararay uu yidhi maaragtay ha laga qaaday kii baarlamaanka oo adeegsaday xilka saas loo qaaday marka waxaan wax iswada nacladay weeye wax kuwaalitile ma aha wax damiirle ma aha ilaa iyo hadda farmaajo ma aanu keenin ra-iisul wasaare isagoo ballan qaaday in afartan iyo siddeed saac gudahood uu ku keeni doono nin ra-iisul wasaare ah maxaa ka hortaagan bay kula tahay ilaa iyo hadda runtii qof kastoo caqli wuu garanayaa horta waxaan ayaga wax ma keeni karaan mise ma keeni karaan that's the question la isweydiin waaye karti iyo aqoon wax ku keena ma lehin ma laha waaye ma leeyihiin awood ay u madax banaan wax ku keenaan ma ku laha maaragtay maalinlayd waxaa maqlayay maaragtay toddoba iyo toban dowladaan ka tirinaya toddoba iyo toban dowladood ayaa u yeerinaysa waryaada taga dhuusmareeb taga daay saa samee waryaa istaag baxaa laleeyahay toddoba iyo tobanka dowlu leeyahay saaxiibada soomaaliya xaggee saaxiiba ka noqda soomaaliya waa etoobiyaan ee qashina socda waay marka maba lahanba karti uu ra-iisul wasaare ku keensado ilaa ra-iisul wasaaraha dadkii rabay iyo dadkii watay iyo dadkii qarashka bixinaya iyo dadkii waardiyeynaya iyo dadkii gumaysanaya iyo dadkii meesha keenay iyo dadkii berri markii meeshan laga saaro u carari lahaa ilaa ay keensadaan karti iyo awood iyo raganimo uu ra-iisul wasaare ku keeno ma laha dadkaasaa marka wax diidan oo wax waxaysana mooyaane ma ahan awood uu leeyahay farmaajo walaa khayr waxay samayn kara ma laha teeda kale waxaa arkaysaa meesha inay ka sii dartay oo sii xumaatay waxaan sii maqlayseen kii lagu sheegay maaragtay cabdi xaashim oo ah kii aqalka sare sheeganay iyo waxaa ka dhex taagan waa la socotaa baarlamaanka waxaa ka dhex taagan kii sheeganay waxaa waxay ku dhammaanayaan nacalad iyo tug baa tahay iyo khaa'in baa tahay iyo dabadhilif baa tahay iyo bakti baa tahay nacaladii hadda maraysaa marka nacaladooda ilahay ummadda ka leexiyo ummad ka qeyr qabtana ummaddan ilah u keeno subxana wa tacaala waa hagaag intaa haddaan uga gudubno khilaafaadka iyo xaaladaha ka dhex taagan dowladda federaalk ah oo sanadkii kun afar boqol koob iyo afartankii aada u labakacleeyey qodobka ditore waxa uu yahay arin sina u ah caalami sina saameyn ugu leh soomaaliya waxa weeyaan heshiiska sida aadka ah ilaa iyo hadda ee caalamka looga hadalhayo ee dhex maray yahuudda iyo imaaraadka carabta heshiiskaas maxaad ka odhanaysaa maxayse noqonaysaa saameynta uu ku lahaan karayo soomaaliya bismi illaahi raxmaan raxiim runtii heshiiskaas ma ahan wax hadda bilowday dadka wax akhriya ama wax darasaa waa wax muddo badan la karkarinayay oo maraykankan iyo yahuuddan isla dhashay iswataa ee adduunyada ka karkarinayeen horey aa loo bilaabay in maaragtay safaarada ee masar iyo turki iyo jinigan kaleeto horey uga samaysteen maaragtay meesha la yihahdo yuhuudda uga samaysteen ma ahan heshiisku wax cusub ahayne wax horey loo socda lakiin waxay kutusinaysaa nuxurkii ugu dambeeyey ee ummaddan ee kutusinaysaa sida gaalo iyo yuhuud ay ugu dhiibeen jiilkan soo baxay carabta u soo baxay ama ha noqdo kan maaragta hadda dhaxal sugaha imaaraadka ha noqdo ama dhaxal sugaha sacuudiga ha noqdee meesha ay kwaaliti xumadooda gaarsiisantaha ay kutusinaysaa waxaa murugo ah in meeshii islaamka uu ka bilaawday ee maka almukarama ee diintan ka bilaabatay ee hijrada laga aaday ee sanadkan uu ka soo bilaawday ee muslimiinta asalkeeda ah in maaragtay laba kun iyo shan iyo tobankii laga tirtiray in ay ku isticmaalaan taariikhda hijriga waa laga tirtiray total maraykanka u yidhi hadda mushaarka shaqaalaha iyo sacuudiga iyo wax alla waxyaad u shaqeeyo sacuudiga waxaa mushaar lagu siiya ay ku xisaabtamaan sanadkan miilaadi ay ku xisaabtamaan taasna waxaa ka mid a qorshihii maraykanka dejiyey oo wax wal badan oo jihaad looga tanaasulaya oo dhaqaal looga tanaasulaya marka waxay kutusan heshiiskan yuhuudda waa heshiis weyn oo muddo badan socday anigase waxaa focuska ii saaran oo runtii al rabaa in lagu baraarugsanaado oo inta waxgaradka al rabaa inay ku baraarugsanaato yuhuuddu wax weyn bay ka ballaangareynaysaa shirkan imaaraadka ay wadaan wax culus baa ka soo socdo khatar xoogla ka soo socoto yuhuudda waxay u soo socotaa si gaara soomaaliya ee baraarugsanaada waxa loo socdo waxaa weeye etoobiya iyo yuhuudda waa isku xiran yihiin waxaa la rabaa meesha laha somalilan inay saldhig laga siiyo saldhigan ee leedahay imaaraadkan bixina imaaraad ciidan iyo saldhig ku samaysa ma lehe yuhuuddaasaa loo diyaarihaya yuhuuddana horey u joogto wax la isweydiiye ma lama yuhuudda waqti dhog maaha wax la isweydiiye yuhuudda horey u joogtay meel kastay joogtay xalan ay joogtaa xalan maxaa artaa kismaayadan markii laga baxay dagaalada ugu dambeeyey ee walaalaha mujaahidiinta uu soo baxayay way ku faaneen maaragtay anaga maaragtay qabashada kismaayo gacan weyn baan ku lahayna dhaheen markii waa tii wafdiga uu baxay uu kenyaatiga ah inuu ahaa maleyna maaragtay ra-isul wasaare maamsul arrimaha dibadda talaabiib ay ka digeen ay sheegeen waxyaabaha kaloo le yaab kale waxa eed oo aad uga murugsan waxay tahay markii shirkii u n-ka la fadhiyey ee laga hadlayay ee yuhuudda la damca in wax laga sheego waxaa ka baxay shirkii markiiba maraykanka iyo yuhuudda iyo cabdiweli cabdiweli gaas oo markaa ra-isul wasaare ka somalia soo mahayn ayaa markaa shirkii ka baxay asagoo yuhuudda israacinayo taa waxay ku tusinaysaa niman yahow in fokuskeena uu aada u fogaado shirkan yuhuudda lagu leeyahay hadda la caalameynayo yuhuuddan waa lala heshiyo hoosaa laga wadaa masra la gashay suudaana hadda la qarqarihaya mar horaa ta gashay iskadaa maaragtay urdun iyo dadka iskadaa safaarada bay ku leeyihiinba maxaa yahuuddu wax kale adduunyada kama shaqayso waxay ka shaqaysaa fisqiga ribada qamrada howlahaasay ka shaqaysaa waa waxaas lagu fasaxay wadamadii muslimiinta lagu fasaxa weeye waa hagaag intaa ayaanu ku soo xiraynaa heshiiskaasi dhex maray yuhuudda iyo imaaraadka carabta markanna waa qodobka ugu dambeeya
kabtan waaye waxaa la dhahaa magaciisa maxaari waldu girma waa ma garanaysaan in ethoobiyan waaye sawirkiisana waa kaa waa arkaysaan maxaaru waa kaa maanta wuxuu ku baktiyey meel jameeco agteeda ah jidka leega iyo u dhexeeya jameeco ayuu ku baktiyey ilaah baa meeshaas ku baabiyey saraakiil badan ninkan hadda kabtankaa waxa waaye iyo kuwo badanba meesha waa ku baktiyeen waxaan dhan waa qaniimo waxaana arkaysaan qorigan quryaan meesha yaalla shamshuutarada waxaa laga soo qaaday cadowga ilaahay etoobiyaanka kuwii wateen waaye saad arkaysaan oo kaa qoryihii laftooda xabadaa ku yaala waxaana arkaysaan qoryahaas beekaamyada cadowga ilaahay baa laga soo qaaday
waa hagaag codkaasi aad maqlaysaan waa ibraahim naaleeye oo ka mid ah saraakiil ka soo muuqanayay filim ay soo saartay mu'asasada alkataa'ib dhammaadkii bishii dulxija ee kun afar boqol koob iyo afartan waa filimkii lagu soo bandhigay kolonyadii ciidamada itoobiyaanka ee cagta lagu mariyey weerar ka dhacay inta u dhexaysa baydhabo iyo muqdisho doctor xanafi ma daawatay filimkaas runtii alxamdulilah waa daawaday weliba dhowr jeeraan daawaday ilaa laba jeer ka badan ku celceliyey filan aada ii saameyn bu ah runtii maasha allah aada buu tayiisan usii waa daawaday inkastoo dadku ay siyaabo kala duwan uga hadleen caalamkan uu ku faafay maxaad ka odhanaysaa oo laga baranaya ama laga qaadanaya ama cibar ah oo ku jira filimka iyo waxyaabihii uu soo bandhigay macluumaadkii iyo muuqaal iyo muuqaaladii intaba bismillahi raxmaan raxiim ee runtii filanka marka ana aragtida soo kooba ee laba qeybood buu igu kala qeybsanaa qeyb murugo leh iyo tiiraanyo leh oo ah gumaadkii ummadda muslimiinta etoobiyaanka ay ku sameynayeen dhacdadii igu naxtinta badneed oo runtii ilinkaa keenayso hooyo soomaaliyeed oo uur leh oo taangi la kormarsiino canuga dhinaca kasoo baxay oo zawjkeeda ka sheekeynayo oday sideetan jiraah oo taangi la kormarsiinayo runtii wuxuu i ahaa qeybta hore qeyb maaragtay murugo badan oo aada iyo aada maaragtay qalbiga uu ilmeynayo iyo faankii iyo kibirkii maaragtay abi axmed oo dhahaya maaragtay anaga waxaan rabnaa wiilashiina yarkaana weydiinaya maaratay uraaga uraaga u sameeya maamul waxaan rabnaa inaad xamar kasoo shaqeysaan oo soo laabataan runtii inta hore wuxuu ahaa in murugo fara badan maxaa yeelay etoobiyaanku waa cadowga rasmiga ee dadka muslimiinta gaar ahaan geeska africa berlin waana kuwii xaramka ilaahay ilaa abraha kasoo bilaabo kun toddoba kun iyo toddoba boqol sano ka hor dadkii maaragtay abraha kusoo duulo waa xaramkana burri ayagaa burburi doona soo nabiga noo sheegay alayhi salatu wasalaam marka dhinacaas waxay tusinaysay qeybta koowaad murugo iyo naxtin iyo ciil iyo calulyow alxamdulilah laakiin ilaahay fadliga subxana wa tacaala qeybta labaad markaan fiiriyay runtii wuxuu ahaa qeyb maaragtay ii farxad gelisa maaragtay aad buu ii farxa geli qeybtii labaad waxaan aada xusuusaa hadalkii shacaleel xafiidullah uu dhahay maaragtay maruu baan sidii aar libaax ooda soo jibin qalbigayga dhan waxaa shaafiyey marka markii dagaalkii aan arkay iyo sidii amxaaladii loo xasuuqay iyo sidii loo baabi'y iyo waa hagaag doctor xanafi ugu dambeyntii waxaan soo falanqeynay dhacdooyinkii ugu waaweynaa ee sanadkii kun afar boqol koob iyo afartankii waxaanu ka soo hadalnay cudurka corona oo ahaa waxyaabaha ku cusub caalamka iyo soomaaliya weeraro ayaa jiray sida belidogle mandabay shirkii jihaadka bariga afrika ee ay qabatay xarakada mujaahidiinta al-shabaab kii jabuuti ee la isugu keenay dowladda federaalk iyo somalilan khilaafaadka dowladda ka dhex jira iyo casilaada lagu sameeyey xasan cali khayre imaaraadka iyo yuhuudda heshiiskooda ugu dambeyn filimkii alkataa'ib ayaan falanqeynay gebagabadii maxaa aada u dardaarmaysaa ee dadka ku dhageysanaya ee soomaaliyeed bismi illaahi raxmaan raxiim ummadda soomaaliyeed ama qof kastoo muslim dhegeysan waxaan u dardaarmayaa runtii soomaaliyey waad aragteen gaalo nooc kaseetaa in layska celin karo ama maraykan ha noqdo ama etoobiyan ha noqdo ama quru ha noqdo gaalo in layska celin karo weliba haddii ilaahay diintiis la kor yeelayo uu yahay dagaal aada u fiican oo adduun iyo aanqarabo sharaf lagu gaarayo waad ogaateen soomaaliyey in dabadhilifyada gaalaraacyada ah ee dowladda isku sheegay ee dowlad noqon waayeen wax dowladda way keeni waayeen wixii maanta dhahayay waxaan la diriraynaa shabaab aan la diriraynaa shabaab aan bixinayna waa soco waysay intaasoo dowladda waxba qaba waayey shariifa wax qaba waayey xasana wax qaba waaye farmaajo wax qaba weli maanta xabadda waxay ka socotaa shibis iyo xamar weynaa la isku haysa waa la socotaan waxaan dabadhilifyada gaalaraacyada dhib mooyaane wax faa'iidaan is idii keenaynin soomaaliya indhihiina ku aragteen inay ilmihiina xirxiraan oo lacag ku gataan oo idin dullaystaan oo gaalo iinsoo horkacaan oo diyaarada shacabka lagu laayo unbay soo kordhiyeen waxa ma keenaan adduun iyo aakhiraden wanaaggeena iyo cizigeena wuxuu ku jiraa islaamkaas inaan ku dhaqan oo garab istaagno intaasan u dardaarmayaa wabilaahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu wacalaykum assalaam waraxmatullaahi wabarakaatu dhegaystayaal guud ahaan intaa ayaan kusoo gebagabeynaynaa barnaamijka diiradda jimcaha oo toddobaadkan aanu ku falanqeynaynay dhacdooyinkii ugu waaweynaa sanadkii lasoo dhaafay ee kun afar boqol koob iyo afartankii hijriyada oo usbuucan bartamihiisii inaga dhammaaday waxaa inagala qayb galay oo marti inoo ahaa doctor xanafi cabdisheekh aadan oo ka mid ah aqoon-yahanada soomaaliyeed tan iyo kulanti dambe والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون